aynu ku bilownay talaadadii shalay waxaa gobolka minnesota ka bilaabmay xulista xerbeegtida go'aanka ka gaadhi doonta keyskii dilka ahaa ee george floyd oo ahaa nin madow oo ku baxay gacanta nin caddaan ah oo booliis ah haddaba halka ay xulistu marayso iyo tallaabooyinka xiga ayaa wariyaha v o eda nuur bukhaari waxa uu ka waraystay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota oo ah gobolka ay dacwaddu ka socoto
waxaa bilowday in maaragtay dacwadu ay bilaabato waxaan ognahay in daraad dacwadu inay furanta ay ahayd maalinta isniinta hase ahaatee qaadigu waxoogaa dibu dhac uu ku keenay kadib markii xeerlaalintu ay codsatay maanta ayuu si rasmi u furmay waxaana lagu bilaabay xulashada xeerbeegtida macnaha dhegaysan doonta dacwada xaqiiqa raadista waaya marka sidee loo xulaa dadka xeerbeegtida ah ee dacwadaha dhegaysta dalka maraykanka
maxkamad waliba ama degmo waliba oo maxkamad leh maxkamadda fadhigeeda ayaa waxay leedahay meel oo ay isugu yimaadaan dadka noqon kara xeerbeegtida waa dad inay yihiin shaksi waa inuu yahay qof citizen ama maaragtay muwaadin maraykana waa inuu yahay qof siddeed toban sano ka weyn dadkaas ayaa waxaa la isugu keenaa meel weyn oo la fadhiisto oo maxay hayday cafeteria case waliba oo dacwadiisa la qaadayo baa looga xushaa dadka noqon kara xeerbeegtida waxaa loo baahan yahay in la xusho labaiyo toban qof oo ka mid noqon doonta guddiga xeerbeegtida iyo afar qof oo haddii qof xanuunsado ama qof wax kale ku yimaado bedeli karta marka tirada ayaa bilaabatay waxaa markii u horreysay lasoo ururiyey konton iyo afar qof waxaa laga xulan doonaa labaiyo tobankii qof ee xeerbeegtida noqon lahayd iyo afartii qof ee bedeli lahayd haddii lacalla wax ku yimaado labaiyo tobankaa qof mid ka mid a ama qayb ka mid a waaya marka waxaan u fahmay in laba iyo tobankaasi qof ay go-aan ka gaari doonto xakunka ku dhici doono eedeysanaha haa maxkamadaha maraykanku siday u samaysan yihiin wixii ku saabsan sharci waxaa go-aan ka gaara qaadiga wixii ku saabsan xaqiiqana ama maaragtay factsna waxaa go-aan ka gaara xeerbeegtida marka xeerbeegtidu iyagu waxay dhegaysanayaan xaqiiqadii dhacday maxaa dhacay ayay dhegaysan doonaan taas ayay ku salayn doonaan go-aankooda taas ama ku beriyeeli doonaan askarigan maxkamadda ku socoto ama ay ku soo oogi doonaan oo ay ku caddayn doonaan dembiga inuu galay laakiin wixii sharci ana waxaa isagana la shaqayn doona xeerbeegtidaas xaakimka dhegaysanaya dacwada oo isagu dhinaca sharciga ka fiirinaya waayahay marka haddii aadna xasuusiso dacwadaha sida tooska ah loogu soo oogay askariga loo heysto dilkii george floyd wa wa waa dacwad noocee ah dacwada waxaan ognahay in george floyd laga wada daawaday caalamka oo dhan isagoo askarigan xiran derek shoban uu kaga taagan yahay qoorta uu kaga hayo jilibka isaguna ninkaas geeriyoodayna uu ku qaylinayo maaragtay ma neefsan karo ama neeftiba igu dhegtay sidii buu u dhintay marka waxaa lagu soo oogay dembi ah dil dilka heerkiisa labaad ayaa lagu soo oogay inuu maaragtay de si ulakaca u sameeyey iyo in maaragtay uu si kafiirsasho la-aan ah uu u sameeyey marka laba dembi baa lagu soo oogay oo midna waa dilka heerkiisa labaad oo waa ulakac midna waa dil ku yimid si aan kafiirsi lahayn marka ama waxa loo yaqaano luuqadda englishka manslaughter marka labadaas dembe ayaa lagu soo ogay waxay xeer ilaalintu ay doonaysaa oo kale inay ku darto dembiga heerkiisa saddexaad oo oo maaragtay aan ulakac ahayn laakiin u dhexeeya kan kafiirsasho la-aanta iyo kan ulakaca ah waa garta marka ilaa intee ayay qaadan doontaa gabagabada dacwaddani runtii waxaa la filayaa inay qaadato ugu yaraan afar isbuuc shan isbuuc inay socotaan laga yaabaa waxay ku xiran tahay runtii makhraatiyadu inta ay qaataan iyo haddii ay yimaadaan codsiyo ka kala imaanaya difaaca iyo xeer ilaalinta waxaan ognahay maalinkii u horreysaba in lagu bilaabay in ay labada qaybood soo jeediyaan codsiyo kala duwan oo mid waliba si gaara maaragtay qaarna la yidhahdo qoraal kusoo gudbiya qaarna ay afka ka sheegtaan qaadigu markaa uu wakti qaato inuu go-aan ka gaaro soo jeedimaha ay soo jeedinayaan tiimka difaacaya askariga iyo tiimka xeerlaalinta ee dacwada soo ogaya marka waxay ku xiran tahay runtii wax waliba siday u socdaan haddii aan waxba baaqanin oo toos loo socdo afar ilaa shan weeg oo kusoo gabagaboobaysa ayaa loo malinaya amiin ugu dambayntii miisaan intee la eg ayay dacwaddani ka leedahay gudaha maraykanka dacwaddan waxaad moodaa in indhaha maraykanku ay aad usoo fiirinayaan adduunka o dhanna runtii ay fiirinayaan arrintani waxa inkastoo ay tahay dil haddana maxkamadaha maalin walba waa lagu qaadaa dacwooyin dil ah arrintan waxay kaga duwan tahay waxay salka ku haysaa cadaalad darro ay tirsanayaan dadka madow ee dalkan maraykanka ku nool oo soo jireen ah marka waxaana xasuusanaa markii arrintani ay soo shacbaxday cajaladii laga duubay markii uu dhimanaya george floyd in ay dhalisay banaanbaxyo iyo rabshado xoog leh oo qaybo badan oo ka mida magaalada minneabolis ay ku burburtay marka aad bay dadku maaragtay maalin walba banaanbax ayaa maxkamadda horteeda ka socda aad bay indhaha caalamka indhaha dalka maraykanka usoo fiirinayaan waxaana aad loogu loo fiirinaya oo loo rabaa in lagu xukumo si cadaalada kiiskan iyo in ay wax kala soo baxaan waxaa xusuusid mudan in maaragtay aysan badnayn in askarta dembiyada lagu soo oogo inta badan lagu helo markii laga reebo askarigii soomaaliyeed maxamuud nuur oo isagu lagu helay in uu dilay justin ruschek gabar la dhihi jiro caddaan ahayd marka dadku waxay aad u fiirinayaan bal in labadan askari oo labadaba ay laba shaksi gacantooda ku baxeen midna ay tahay qof caddaan ah midna iyo nin madow ah bal maaragtay in isku si loola dhaqmo iyo inay cadaalad darradu sii socoto kaasi waxa uu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota oo u warramayay wariyaha v o e da nuur xasan nuur bukhaari